arrimahaas hadda waxay ku jiraan qaab brosees oo wada hadallo waxbaa socda inkastoo aanan dhihi karin weli natiijab fiicana la gaaray haddana waxbaa socda markii ugu horreysay ee golaha la sameeyey anigu waxaan ku tallaabsannay inaan dhigno gogol war labaadan haddana dhignay hadda waxaa jira waano iyo dad ku dhex jira qaybo kala duwan isugu jira marka hadda wax meel fiican bay wax noo marayaan sida aan filay
maxay ahayd tabashadii qabeen saxaafadda madaxa bannaan doodooda maxaan ku salaysantah inta badan doodoodii markaad qaar ka mida waan la kulmay xataa anigu waxay ii sheegeen in xubnaha golaha aysan ayagu wax dooda ka qabin laakiin broblemka jira uu yahay sidii lagu soo xulay ayay ka hadlayaan xuliddana waxaa wax ku lahaa oo soo joodinta lahaa wasaaradda mafaafiinta marka ay waxay doodda meesha ay ka qabaan waa kuma ganacsani sida wax loo soo xulay haddana waxay leeyihiin golihii xubnihiisa waan raacsannahay marka isma qabanayso golihii ma rabno iyo xuladii sidii lagu soo sameeyo ma rabno adigu waxyaaba noocaasaa jira waxayna u badan tahay isjiitinkii muddada dheer soo jiray ee saxaafadda ka dhex jiray ilaa iyo sagaashameeyadii inuu hadda mar kale soo laabanayo u egtay xaaladda laakiin shiil qaarka saxaafaddu sagaalka xubnood meelahay ka imaanaya way caddayd dabcan dowladduna door bay lahayd sakhaafaduna waa la ogaa bulshada rayidka marka dooda weyna taagan waxay tahay in wuxuu dhan dowladdu keentay oo sakhaafadii madaxa bannaan akhrintaa tale aysan helin marka siaad u qanacdeen adinku naftiin aad isku aragtiin inaad tihiin golihii qaranka anagu xulashada marka la fiiriyo mandatka xulashada meeshuu ka imaanayo waa wasaaradda warfaafinta mase wasaaradda warfaafintu ma waxay qaadan ama waxay qaadan lahayd wasaaradda ayaa soo wada xulaysa xubnaha golaha marka la fiiriyo dhammaantood ay meelaha ay ka imaanayeen ayadaa keenaysay marka iyadii waa soo barboos garaysay waxay u geysay
laakiin xubnaha meelahay ka imaan waa la yaqaana soo maahayn bulshada rayidkay ka imaanayeen saxaafaday ka imaanayeen dowladda saddex xubnood baa ka imaanayay laakiin hadda meeshaad ka timaadeen ma qad hadda xubnaha golaha ku jira waxay ka kooban yihiin xubno dowladda ka yimid xubno saddex xubnoodoo iyaguna ka yimid saxaafadda xorta iyo saddex bulshada rayidka ka tirsan oo laba hadda qareena nala joogtay mid hal xubin oo ah ka socota haweenka marka sow ma cadda meeshaasi
shaqadiinu maxay ahayd maxaa rabta inaa qabatiin anagu shaqadeennu waxay tahay in aan kala dhex galno wixii murana ee ka dhex taagan saxaafadda dowladda labadoodba inaan dhexdhexaad ka noqonno oo khilaafyadooda aan aan dhexdhexaadinno annagu ma nihin dowladdii waxaa lug ku leh annagu waxaynu nahay golo ka madax bannaan dowladda marka khilaafyadaas inaan haddii weriyuhu xadgudbo inaan wacno oo la hadli karno oon dhigi karno qodobkaas baad ku xadgudubtay marka waa inaad ka samaysaa cudurdaar waa inaad ka garnaqdaa wixii xumaanta aad geysatay dowladdu haddiiay weriye iska soo qabsato oo xirtona inaan ka daba tagno oo dowladdu aan dhahno maxaa loo xeray ninkaan muxuu sameeyey qofku ma layskama xiran karo taas doodeennu way caddahay haddana dowladdu waan ku jaalanjigaraynaa mar walba arrintaas haddii ay samayso
dhowaan waxaa la haray bare bulsho oo shakhsiyaad sakhaafadda iyo dad meydyaha maaragtay baraha bulshada caanka ahaa dood waxaa jirta haddii dowladdu ka dambaysay oo macnaheedu tahay in khuriitulqoolkii lagu xadgudbayo maxaa tilaabo qaad weyse taas annagu dowladda kama yeelin waana kala hadalnay oo waanu ujeedinay in wixii gelaya sharci ee arrintaas la xiriira in ay noqoto mid loo maro hanaan sharciga laakiin qofka aan lagu xadgudbi karin mar walba annagu meeshaasaan taagannahay mana dowladduna ma samayn karto wax maaragtay qofka ugu xadgudbayso saxafiga hawshiisa ay ku xadgudbayso xuquuqdiisana mid la qaadan kara ma aha annaguna waa la cadcadnahay taasoo weriyaal la xiraan ka daba tagnay oo qoraallo ka soo saarnay dowladda ku jaalanj garaynay inay sii dayso waxyaaba badanaad samayna ma ma damaanad qaadaysaan maadaama golihii sakhaafadda aad hadda tihiin oo shaqaynaysaan oo sakhaafadda madaxa bannaan shakigay qabaan ina maqaarsaartiin bay aaminsay laakiin ma damaanad qaadaysaan inaan qof suxufiya iyadoon maxkamadihii iyo loo mara hanaankii sharciga ahayd inaan la xudi lama xiri karo mana ogolaanayno taasna jaalanj weynaan ka samaynaynaa mar walbana waan la taagannahay dowladdana ugama xishoonayn taas haddii ay ku kacdo waa la taagannahay qof layska xiri karo oo meel lagu haysan karo ma jiro qofka waa in marka hore haddii dacwad loo qabo golaha lasoo mariya la yidhaahda wariyahaasi sidaas ayuu sameeyey markaan annagu u tagno arrintaas soo ogaano waxa ay tahay haddii arrintu ay isu bedesho faldembiyeed markaas haa laakiin qofkii aan waxba lagu hayn inta layska xiro meel lagu xirto ma dhici karto mana yeelina
waqti dheer kasoo shaqaynaysa saxaafadda sagaashameeyadii burburkii kadib iyo dowladdii dabcan kacaankaba waa joogtay meelaha shakiga laga qabo waxaa ka mid a qofka raba inuu maanta warbaahin qura furto in si sahlan uusan u furan karin adigoo ogta saxaafaddu sida ay ku bilaabatay marka walaaca la qabe ah inaad caqabad ku noqon doontaan saxaafadda madaxa bannaano imaan doonto midda joogtaba joogtaaye maxaad kaga jawaabi lahayd saxaafad in la furan karo hadda way caddaha annagu waxaan ilaa hadda qabannay oo laysan u samaynay in ku dhow lixdameeyo hay-adood qaarkood cusub yihiin qaarkood ay rabaan in laysanka loo soo mar kale loo dib isboonaysiin loogu sameeyo iyo kuwa uu ka dhacay inta waa samaynaa marka cid laga hor taagan yahay ma jirto haddiiba qofka uu soo buxiyo shuruudaha hay-adda uu furinaayo waxa ay tahay inuu soo caddeeyo qofka ka shaqaynaayo laftigiisa in lasoo caddeeyo oo inuusan dembi hore u gelin waxyaaba noocaas maana wax kale oo shuruuda hadda ku xiran mana annagaa samayna